gabdho jaamacado ka baradayana kuniyada kumbiyuutarka iyo waliba tiradiyo iyo akabadayna jaamacado ka yalan magaalada dhuuso mareeb gaar ahaan hambiyayana i t-ga gabdho yasiwiin ka dhex muuqdaan goobo walbarashada lakabarada waa kuliyada i t-ga qaar kumida gabdho baradayana kuliyadan yaa sharxayn waryo kudooradeen iyo gabdhe inyo baridana iyo muhiimadiyandhataa waxaan waxaan kamid ah ardayda dhigta jaamacadda balaasmo ee kuliyadda a t ga ani ahaanteeda bilaa ahaanteeda waxaan ku doortay kuliyadda a t ga hamigeyga way ahayd teeda kale nolosha dhan ayaa waxay noqotay tiknolojiyad in ay dadka dhan hadda sii hormarayaan oo dhankaas loo wada jaleecay waana haddana waana ku faraxsanahay inaan sii wato insha allah aniga kuliyadda a t da waxaan ku doortay hobigeygu wuxuu ahay inaan kamid noqdo dadka barta cilmiga teknolojiyadda si aan uga shaqeeyo shaqooyin kala duwan oo dhanka teknolojiyadda ah waa barnaamijka aadka u quruxda badan oo ku dhowahay oo a t ga ku saabsan maadaama aan kamid ahay ardada barata a t ga waxa aan ku doortay maadadan liraahdo i t ga ama facultyga horta kowdii anoo ahay hobbigeyga anigaa jeclahay qof walba faculty u ka helaa markii uu jaamacadda yimaada ee dooranayo faculty u doortaa facultyga aniga aan jeclaa wuxuu ahaa a t ga si aan naga shaqeeyo xafiisyada markaan barto kowtaasaa ku doortay
maasha allah walaashii waa dhowahay su dhowow adigana maasha allah waa sax ardayda oo i t ga barta ayaa kamid ah sanadkan marka waxaa ku doorta waxay tahay maadaama caalamkii oo noqday teknolojiyad inaa la jaan qaadna teknolojiyadda hobigeyga koowaadna wuu ahaa inaad teknolojiyadda barto dhanka kale gabdhahani waxa ay sheegeen in ay muhiimad ballaaran u leedahay barashada kuliyadda culumta teknolojiyadda ee i t ga iyaga oo sheegay inay waxyaabo fara badan u sahlayso
aniga bila ahaanteeda waxaan dhihi lahaa teknolojiyaddu si nolosha dhan hadda teknolojiyad u noqotay gabdhuhu hadeer dhanka caafimaadka ku badan yahin lakin teknolojiyadda waxay u fiican tahay markasta waxa ay ku shaqaysanayaan ayay fura u tahay inay si fiican ugu soo baraarugsanaan ay ka shaqeeyaan ay bartaana oo dadka ay la tartamaan asaagoodana waan jecelnahay waana ku dhiirigelinaya
muhiimad aada u weyn ayay u leedahay in ay gabdhuhu bartaan cilmiga eediida sababtoo ah gabdhuhu waxay kamid yihiin dadka lafdhabarta u ah bulshada loona baahan yahay in ay dhanka teknolojiyadda xeer ka gaaraan waa mahadsantaa abaasaad iyo muhiimada ay leedahay a t ga haddaan ka hadlo leedahay gabdhaha horta muhiimada ay a t ga leedahay markaa waaba iska caddahayo a t gi waa loo batay hadda iyo xilliga la joogo muhiimada ay gabdhaha leedahan waxaan dhihi lahaa haday cilmigan ama atiga haday bartaan si fiican u bartaan shaqooyinkii waxay u barteen xagga a t ga gabadha waxayba u sahlaysaa haday hooyo tahay ay barato a t ga ama gabadh haday tahaba iyagiioo jooga xaafadohoodii inay ka shaqeyn karaan shaqadii ee xaafada iyago jooga ay shaqadoodii qabsadaan tii gurigana waa qabsadeen tii kaleo shaqadii kaleo balmaalmeedkeedana waa
wala maasha allah muhiimad aada u weynay leedahay waayo sanadadii horeeto dumarka kuma dhiireysneen inay bartaan teknolojiyadda saas awgeed hadda haday teknolojiyad bartaan fursooyin badan oo shaqooyinka dhankooda ah oo banaana heli karaan muhiimad saa-idaana u leedahay
horta mar haddii dhanka wiilasha loo eego gabdhaha anaga wiilashaa naga badan laakiin babulationka dhanka gabdhaha waan ku fiicanna hadda oo xoogaaygoo waa badanna bastonjika loogu talagalay galaaska waa aan joognaa waxaan rajaynaynaa inaan la tartamno